cabdiraxmaan maxamuud maxamed oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wuxuu muddo saddex iyo toban sano ah ku shaqaystaa dhaqista dharka iyo fayreyntooda waxaana xilligan saameyn ku yeelatay isticmaalka qaasaaladaha guryaha la dhigto ee lagu dhaqo dharka iyo sidoo kaleeto feerooyinka casriga ah ee korontada ku shaqeeya kuwaasoo hoosu dhigay dhaqaalihii uu ka heli jiray dharka saddex sano ka hor wuxuu maalin kasta ka heli jiray dhaqista dharka iyo feyreynta lacag dhan soddon doolar halka uu hadda ka helayo lacag dhan labaiyo toban doolar haddaba waa kan cabdiraxmaan oo ka warbixinaya saameynta tiknolojiyadda casriga ah ee ku yaaladay shaqo maalmeedkiisa isagoo sheegay inay hoosudhac weyni ku yimid walaalkeydii meeshaan muddo saddexiyo toban sano ayaan joogaa waxaan uga shaqaystaa lamadaayadan ilmaheyda baan ka biilanaya muxuu ahay caafimaadkooda iyo waxbarashadooda intaba meeshaan ka maareynayo marka alxamdulilaahi waxa waaye adiga yacni hadda waxaad dareemaysaa inaysan sidii hore wax u soconin anagoo sarfis inta sameyno dadka xaafadahooda uga talino alaabtii dharkii ka soo qaadna ama dhaqma ahaada ama feera ahaada oo haddana marka wixii aan u diyaarino haddana u qaadno haddana u geyna kadib waxaynana ka soo qaadan marka sidaa darteed waxaad dareemaysaa dadka inay khasaalado iyo feere iyo guli inta badana ay keensadeen yacni oo markaas saameyn ay meeshaas yani shaqadii ay kaga timid waa iska dareemaysa yani maxuu ahay shaqadii aan haynay oo meenis uu kasoo galay marka culays waa iska dareemaysaa waa jira marka alxamdulilah waxaa waxa ilaahi keen waa ilaahi maadiis waan leenahay aada weyn waa runtaa sax waaye dhaqaalihii markaas aan heli jirnay dhaqaalaha isku mid maaha mana isku dhow hadda waxaan is leenahay dhaqaalaha markaas aan heli jirnay dhaqaalaha hadda aan helen marka saddex qayb soddon meeshaan ka heli jirno oo kaleento maanta inaan toban helno toban iyo laba toban iyo shan meelahaas inaan helnaa suurtagal ah marka alxamdulilaah waxa waaye marka qaarkood maba la helaayaba intaas marka ilaahay baa mahadis kale waa waa noloshaan ku alcelinaa alxamdulilah wallaahi walaalkeydow muxuu ahay ciyaal alxamdulilah waan dhaqanahay ilaahay baa mahadis kale marka sidaa darteedna qofaan hadda waalid lahaynoo nama jiro waalidkiis qofaan wax tarayna nama jiro marka alxamdulilah waxay ilaahay oo iga soo qaadan waalidkii waan siiyaa ilaahay baa mahad iskale waxawaa alxamdulilah